Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Dowladda Galmudug ayaa magaalada Dhuusareeb ka daahfurtay madal muhiim ah oo looga hadlayay qorshaha dib-u-heshiisiinta qaranka ee reer Galmudug. Madasha oo lagu falanqeynayay sidii loo horumarin lahaa nabadeynta iyo midnimada gobolka, ayaa muhiimad gaar ah siinaysa sidii loo xoojin lahaa wadahadalka iyo isfahanka dhexmaraya bulshada iyo dowladda. Ugu horeyn, waxaa madasha hadallo ka jeediyay Maxamed Cawil oo ka mid ah Olwadeennada Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowlad Goboleedka Galmudug.
Caqabadihii la soo arkay soddonkii sano u dambeeyeyna laga gudbo. Marka waxaan rabnaa bulshada laftigeedana inay hanaanka dib-u-heshiisiinta qaran ay qaybteeda ka qaadato. Qayb weyn bay ku leeyihiin. Dabcan inagu hadda intaan hayno waa uun dukumentiyo qoran laakiin hirgelintiisa iyo ka shaqayntiisa iyo waxa weeye meelmarintiisaba waxaa qayb weyn ku leh ee bulshada rayidka ah qaybaheeda kala duwan hadduu alla idmo maalmahan halkaan wada joogno waxaan isla fiirin doonaa hanaankaas qaran ee oo dib-u-heshiisiinta waxaan ka codsanaynaa qaybaha kala duwan ee bulshada inay ayakuna nagala shaqeeyaan tiimo muhaajir ee saddexdii sano lasoo dhaafayba nala shaqaynayay ayakana waa u mahadcelinaynaa oo qayb badan oo ka mid a halkan joogto Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga Galmudug oo madasha hadal ka jeediyay ayaa bogaadiyay kulanka lagu lafagurayo sidii bulshada loo heshiisiin lahaa.
shirka dhab u heshiisiinta waxaan rajeynaynaa inay dhallinyaradu meel fog ay gaarsiiyaan ka qayb qaataan isdhexgalka bulshada dadka haddii colaado la abuuraya loo adeegsado waa iyaga ama ururo isdiidan oo siyaasadeed ha noqdaan ama arrin ururo diimeed oo iskhilaafsan ha noqdaan waxa xaabo ahaan loo isticmaalo waa dhallinyarada marka kacdoon dadweyne la samaynayo waxa bulsho bedeli kara waa iyaga haddii marka positive iyo negative waxa loo adeegsan karaa labadaba ay dhalinyaro noqotay waxaa muhiima waxaa quruxdeena maanta ay ku jirto meesha aan fadhino iyo siday dadku maanta u fiican yihiin oo dhan waxaa keliya ay kasoo saari kara natiijadaas waa nabadda iyo isdhexgalka bulshada kasoo saari kara haddii wadada hoteelka loo soo goynayo ay maanta xirnaan lahayd xaalad colaadeed iyo meel aan wanaagsanayn ay ahaan lahayd dadku saan uma ekaadeen ugu yaraan dad booraysan oo soo kufay oo soo kacay oo soo geli lahaa inaan nabaddaas ilaashanno annagu aan ka shaqayno wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda galmudug axmed cismaan aadan ayaa dhankiisa ka hadlay
dhallinyaradiinan maanta meesha joogta oo rag iyo dumarkaba leh waa dadka la rabo inay ka shaqeeyaan nabadda weliba maanta dumarku aada u noogu badan yahay oo waxaan u malaynayaa nabaddiibaaba soo dhowo in insha allah waxaan rajaynayaa nabadda ay si fiican uga qayb qaataan gabdhuhu haddii colaad la kiciyana fidnada ragga way ka kici ogyihiin hadday u istaagaan inay nabadda ka shaqeeyaanna way ka xasilo ogyihiin markee ninkeedana way cesho kartaa wiilkeedana way cesho kartaa haddii gabarh kasta walaalkeed ama saygeedii ama wiilkeeda ay xakamaysatana wax dagaalaba lama arkeen dadkan isku hayshaystaa meel aan nololba ka jirin oo aan wax macnaha ka soo baxayn xoogaa waxaa ka maqan caqligaa wax ka sii yihiin marka waxaan leenahay aan si fiican uga shaqayno dib heshiisiinta